Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa lagu qabtay munaasabad lagu daafurayo daalada midowga daroogayasha, taas oo ay ku mideysan yihiin dadka maqalka leh ee ku nool magaalada Muqdisho. Daafurka munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay dadka baahiyaha gaarka ah qaba, culummoodiyin, dhalinyaro, haween iyo marti sharaf kale. Abiykar Xuseen Bashiir, Gudoomiyaha Daalada Midowga Daroogayasha ayaa ka warramay muhiimadda loo furay daalada.
dalladan hortiina ka muuqata ee Somali Deaf Union Network eh, waxaa ku midaysan afar urur oo ka jira hadda magaalada Muqdisho kuwaasoo kala ah ururka horumarinta waxbarashada dowladda Soomaaliyeed ururka horumarinta caafimaadka dowlayaasha Soomaaliyeed ururka horumarinta isboortiga iyo ururka turjumaanada luqadda ay ku hadlaan dadka maqalka naafada ka ah waa afar urur oo saameyn iyo mug weyn leh Qaar ka mid ah xubnihii ka qayb galay munaasabadda ayaa soo dhaweeyay daalada midowga daroogayasha.
isla markaana waqti badan ku bixiyey in daladan s d u n la aasaaso ay ku mideysan yihiin ururada kala duwan ee dadka maqalka la Een, sidaan wada ognahayna een, midda labaad dadka maqalka la markaad fiirisid xaaladda guud ahaan arrimaha naafada marka laga hadlayo wax badan oo waxaa jira ay tabayaan oo ka maqan Eh, dadkaas ayaga ah eh, maqal kala eh, bulshada ka tirsan eh, waxaa muhim ah oo loo baahan yahay oo bulshada looga baahan yahay qeybaheeda kala gedisan eh, in ay ka qayb qaataan eh, siday nolosha siday uga qayb qaadan lahaayeen ururada markii la dhisay eh, runtii waxay eh, ciyaareen eh, door aada u wanaagsan oo ii sheeg eh, ay ku wajihi karaan ama ay ku tilmaami karaan dhibaatooyinka haysta ka koox ahaan eh, fursadaha ay haystaan iyo dadka waxay ii sheeg eh, daladan inay noqon doonto daladii ugu horeysay oo si saxa u keento una soo waraadiso xaquuqda ka maqan dadka aan maqalka la ee soomaaliyeed ha ahaato waxbarasho arrimaha bulshada cayaaraha iyo wixii la mid ah maalintaa go-aan qaatay in dadkan maqalka la ay u noqdaan rajo inay u noqdaan iftiin inay u noqdaan mustaqbal marka waan uga mahadcelinayaa jazaahum allahu khayran Eh, waxbarashada maalintaa lasoo bilaabay nidaami ma ahayn maanta waxbarashada dadka maqalka la waa mid nidaami waa mid formal ah qofka maqalka la ee iskoolada dadka maqalka la wax ku barta wuxuu wax ka fariistaa imtixaanka shahaadiga ah ee dowladda qaado Daalada midowga daroogayasha ayaa la rajeynayaa in loogu adeego dadka daroogayasha ee ku nool magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka.